mudanayaasha guddida joogtada ee golaha wakiilada somalilan oo howlgala muddada labada kalfadhi u dhexaysa ee golahaasi wakiilada somalilan fasaxooda caadiga ah ku guda jiraan ayaa maanta waxay xarunta baarlamaanka somalilan kulan xoguraysi ah kula qaateen mas-uuliyiinta baanka dhexe ee somalilan gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan cali obsiya diiri cali gebiley ayaa waxauu si faahfaahsan uga waramay ujeedadii uu daarana kulankaasi ay la qaateen mas-uuliyiinta baanka dhexe ee somalilan waxaana hadaladii gudoomiyaha ka mid ahaa guddida joogtada oo gudanaysa sharci qodobkeeda dastuuriga ah oo ah kolku goluhu fasax yahay inay shaqeeyaan guddida joogtada oo baahidii golaha wakiilada loo qabay iyagu ay daboolaan awgeed ayaan golaho fasaxa u yeedhnay guddoomiyaha baanka iyo agaasimaha guud weli naga ajiibeen yeelmadii annagu fulina qodobo dastuuriya oo na faraya inaan madaxda iyo ciddii kale arinaga gashaba ugu yeehan karno ayaan ugu yeedhnay nasiib wanaag way noo suurto gashay miitinkii ama shirkii uu noo suuro galay waana isu fahamnay wuxuuna ku saabsanaa qaabka baanka dhexe ee dalku u shaqeeyo iyo wixii shariica u fulay annaga xagee aan u baasgarayna iyo wixii nagu dhiman annaga weli gacantaan ku hayno iyo waxay soo wadaan sidii aan uga wada shaqayn lahayn ayay arrinteedu ahayd waanu isku afgarannay dhankiisana gudoomiyaha baanka dhexe ee somalilan mudane maxamed ibraahim dhoobaale ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey kulankaasi ay la qaateen mudanayaasha guddida joogtada golaha wakiilada somalilan sidaa gudoomiyuhu idiin sheegay waxaanu noo yeedhay guddiga joogtada ee baarlamaanka oo ah arrimo dastuuriga in ciddii ay kolba hay-adda ay doonaan u yeedhaan annaguna waanu soo ajiibnay oo waajibna saaran bu ahaa inaanu soo ajiibno waanan markaa wada hadalnay waxaanu ka wada hadlan waxay warbixin inaanu ka siino xaaladda bangiga iyo xeerarka kuwa ugu muhiimsan oo ah xeerar naga yaalla halkan kuwa iyo wixii dib loo eegis lagu sameynayey inaanu xeerarka ka wada hadalno intaas unbay ahayd kulanka iyagu waanay noo dhammaatay waana si fiican aan soo afgaranay intaasaan kuso